أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jiray gumaysiga saliibiyadda kenya ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgo xoogan oo ka dhacay gudaha dalka ugandha hogaanka dhaqanka beesha abasguul ayaa si adag uga hadlay shakhsiyaad ku abtirsada beesha oo taageera u muujiyey cadowga allah wilaaya saamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda jabhadda t b lf ee tigrehe kaasi oo salka ku haya doorashada madaxtinimada dalka ethoobiya bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow wilaaya saamiga ee bakool ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ay ku dhawaaqday wilaayadaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniin ah taariikhuna ay ku beegan tahay sideedda bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laantabuur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhanka bartamaha dalka soomaaliya waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan iyadoona laba qarax ay ka dhaceen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta qaraxyadaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex askari murtadiina halka ay ku dhaawacmeen afar kale dhanka gaarisa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka naani oo hoostaga magaalada gaarisa waxay ku dileen mujrim si aada u dhibay dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka gaarisa kaasi oo muddo ay ku daba jireen mujaahidiinta mujrimkan ay mujaahidiintu dileen ayaa loogu magacaabi jiray deeqow isaaq aadan kaasi oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaad murtadiin ah oo dowladda saliibiyadda kenya ay ka sameysatay gobolka gaarisa uguna tala gashay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgo xoogan oo ka dhacay dalka ugandha faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xaarta cabdulqaadir inta la xaqiijiyay ugu yaraan sideed iyo toban ruux oo ugandhees ah ayaa ku dhintay dhulgo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waddankaasi ugandha dhulgo'an ayaa waxaa si gaara looga soo calaamadeeyey magaalada caasimadda u ah dalkaas ee kambala iyadoona dadka dhintay oo ay ku jiraan carruur yaryar meydadkooda laga soo saaray burburka hoostiisa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha oo isa soo tariyey ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada dhulgo'aas ka dhalatay ay tahay siddeed iyo toban qof iyadoona la filan karo in tirada dadka meydadkooda lasoo helaya ay sii korarto maadaama baadigoobka dad la la'yahay ay weli soconayaan wararka la helayo ee sidoo kale waxaa intaa ku dareeyaan in dhulgo'an uu ka dhashay roob xoogan oo ka da-a dalkaasi kaasoo marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee uu geystay dhanka kale ku burburtay hanti fara badan oo ay ku jiraan guryo la deganaa musiibadan laga soo calaamadeeyey ugandha ayaa imaaneysaa iyadoo waqooyiga dalka etoobiya dhulgo dhowaan ka dhacay ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol oo ruux jasaaka allaahu kheyran walaalka xaaris hogaanka dhaqanka beesha abasguul ayaa si adag uga hadlay shakhsiyaad ku abtirsada beesha oo taageero u muujiyey cadowga allah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiwahaab bukhaari shir jaraa-id oo ay ku yeesheen degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe odayaasha dhaqanka beesha abasguul ee ka tirsan beelweynta jidwaa qabsameh ayay ku sheegeen in beesha ay garab iyo gaashaanba u tahay mujaahidiinta islamarkaana waxay baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadka magacooda ku abtirsada ee ka tirsan maamulka ashahaadla dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland odayaashan oo uu hogaaminayo ugaaska guud ee beesha abasguul ugaas maxamed axmed shide ayaa sheegay in beesha abasguul ay iyagu hoggaamiyaan islamarkaana ay ku hagi doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaagga mujaahidiinta murtadiin jubbaland ka tirsanna aysan reerka waxba ula joogin ugu horeyn waxaa shirkan ka hadlay ugaaska guud ee beesha abasguul ugaas maxamed axmed shide waxaan rabaa inaan caddeeyo anigoo ah ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed ugaas axmed shide warka ka soo yeeray ee nimanka mooryaanta ee magaca sheeganayo oo gaalada hoos jooga warka ka soo yeeray oo beenta ah yaa waxaan caddaynayaa waxay sheegeen inuu been yahay haddaan nahay annaga beesha warkaasi waan ridinaynaa waa beenaalayaal berina waa ka nahay islaamna ma matelaan qabiilna waxba uma aha annagaa joogna dhulka maamulka islaamka uu ka taliyo qabiilkana meeluu joogaba annagaa mas-uulkaa taladana annagaynaga godaa sidoo kale waxaa hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha abasguul aniga oo ah nabadoon axmed nuur barre oo ka turjumaya waxa shalay laga sheegay magaalada kismaayo oo beentaynaya waxa meesha ka dhacay annaga ilaahay baan aan ku xidhannahay iyo sunnada nabiga iyo kitaabka allah wax uu murtad sheega qaadan mayno mana doonayno beeshana annagaa xukunna qabiilka la yidhaaha beesha abasguul oo naasiriya deggan xukunka abasguul meeshu ka go'a nin beenaale wuxuu sheegana annaga qaadan mayno mana doonayno maxaa kaloon sheegaynaa annagaa hadda ka hor beecaan galnay beecada aan galnana dad ka soo noqonaya mana kasoo noqon doono waanu ku dhimanaynaa mana kasoo noqon doono magacaygu waa siyaad maxamed axmed waxaan nahay beesha abasguul odayaalka talada ka go'dana waa nahay warka kismaayo kasoo yaraana daba taagannahay annaga abasguul baan nahay abasguul wadaad fadwoodo iyo diinta dad u nusreeya waa lagu ogyahay laakiin dad gaalo daba dhilfleeya ama u nusreeya ma nihin ummadaha waa iska sayaan islaamka waxaan ugu baaqaynaa abasguul waxay ku salaysantahay ku salaysan tahay waxaan mooryaanta macooda ee hadalkooda hadda allima ayaan beentaynaynaa raallina kama nihin wax dhaqan abasguul ay leedahayna ma aha odayaalka arrinta ka go'dana annaga weeye anigoo ah nabadoon axmed dubbad maxamuud ahna nabadoon ka tirsan beesha abasguul waxaan caddaynayaa in aan annaga iyo gaalo iyo waxay wataan aan beri ka nahay wax xidhiidh ah oo naga dhexeeya amana dhex mari doonaana aysan jirin waxaan si gaara ula hadlay nimanka murtidiinta ah oo haybta aannu waa wadaagno maantay tala la siman tahay maantay tala la siman tahay inta aysan goori goor tahay inay ilaahay u toobad keenaan hadalka odayaasha dhaqanka beesha abasguul ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan murtadiin ka tirsan jubbaland ay sheegeen in beesha abasguul ay geel iyo lacag ku wareejisay maleeshiyaadka murtadiinta ee maamulkooda jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari wilaas saamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadahaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd dowro muddo saddex bilood ah ay u jilbixirnaayeen ciidamada xisbada iyo fursaanta wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose taasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad ibnu jabal allah ka raali noqde waxaana ay ku qaateen duruus kala duwan waxay bilaabatay duruus qaadashada dowradan koodii dulqacda sannadkii hore iyadoona fadhigii iyo xafladii khitaamka ahayd ee lagu soo afjarayna ay dhacday labadii bishan safar waxayna fursaanteeda iyo raggii xambaaray culumtii ay xambaarsaneed dowradan ay soo gudbiyeen bandhigyo cajiib ah oo ka tarajumaya funuuntii iyo kutubtii ay soo qaateen muddadii ay u jilbixirnaayeen qaadashada culumta sharciga ah macaashira almustamiciina alkiraam فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحزبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال وكما نتقدم أيضا جزيل الشكر ووافر الامتنان مكللا بالحب والاحترام والتقدير إلى ولايتنا ولاية جبى السفلى وواليها الشيخ أحمد أبي يونس برعايتهما التامة لنا واعتنائهما الفائق حيث وفر لنا ما نحتاج إليه من وسائل تعليمية وأساتذة الكرام intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku aadan duruustii ay qaateen ciidanka xisbada alqur'aan wa culuumuhu qur'aanka oo saddex juz la xifdinayo tasxiixan wa nuqdan wa xifdan ah iyo tafsiirka qur'aanka oo saddex juz iyadana ah علوم القرآن أو كتابك تحفة الأطفال أه فكم إذا دروس تاس وحاكلو كم إذا السيرة كتابك لبيه شري سلم الوصول للشيخ حافظ مح الحكمي أيها كتبت اللي سوقاتي كم إذا كتبت اللي سوقاتي وحاكم إذا فن الحديث كتابك اللي عمدة الأحكام علوم الحديث البيقونية أيها كم إذا هيد كتبت اللي سوقاتي فقي waxaa laga soo qaatay kitaabkii abishujaaca ahaa fannu luqoo kale ajruumiga ayaa laga soo qaatay maadii xisaab ayaa iyagana lagu soo qaatay waxay xafladan gebagabada u ahayd dowlada mucaad binu jabal iyo kuwa la midka ah kaga duuneed in wilaayada jubbada hoose ay dhiirigelin u samaysay raggii dowladda loo soo xirayey munaasabadan ay goobjoog ahaayeen culamaauddiinka jihaadka iyo bulshada mas-uuliyiin kala duwan oo uu ku jiro sheekh axmed abuyoonis dowladda loo soo xiray ragga xisbada oo ah howlwadeenno iyo ciidamo shareecada ilaalow ah bulshadana sidoo kale waardiyeeya badqabkooda iyo si guud diinkooda iyaga oo fara wanaaga xumahana reeba ayaa waxaa la soo gebagabeeyey xilli ay wilaayada si dardarle kaga socoto xamlada wacyigelinta ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo xisbadu ay qayb ka tahay garbaha ugu muhiimsan ee taabagelinaya mashruucan tanina waa mid ka mid ah miraha mujaahidiinta ee ka dhashay dadaalada dowladnimo ee bulshada horumarkeeda iyo badqabkeeda looga shaqaynayo arrinkaasoo allaha fadligii xoogga ay saaraan maamulada islaamiga iyo hoggaankooda si ay qaybtan muraayadda u ah mujaahidiinta iyo guud ahaan muslimiinta ay u ilaaliyaan sumcadda jihaadka bulshadana ula macaamilaan qaab ay ku dheehan tahay xigmad iiwaano ay kaga soo qalindaaranayaan kitaabka qur-aanka jazaaka allahu khayran walaalka abu ayman khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxda jabhadda t b lf ee tigre kaasi oo salka ku haya doorashada madaxtinimada dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in khilaaf xoogan oo cusub uu mar kale soo dhexgalay madaxda jabhadda t b lf kaas oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka etoobiya khilaafkan ayaa yimid kadib markii guddida doorashooyinka etoobiya aqoonsi xisbanimo siiyey ururka t b lf madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ah ee tigreega taajo wariida ayaa gaashaanka u duruuray go-aanka guddida doorashooyinka etoobiya go-aankiisi ayuu ku sababeeyey madaxa kumeel gaarka ah ee tigree in aqoonsiga xisbiya ee t b lf uu deegaanka ku keeni karo burbur iyo kala qaybsanaan dhanka kale xubno ka mid ah t b lf ayaa qabanqaabo ugu jira qabashada shirweynaha xisbiga maadaama uu guddida doorashooyinka etoobiya u aqoonsaday xisbi siyaasadeeda riida oo baaq u diray guddida ayaa sheegay in kooxda rabta aqoonsiga xisbinimo iyo shirweynuhuba ay yihiin kooxdan gaar ah leh oo aan matilin t b l f kama soo horjeedno oo keliya laakiin waannu la dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxa ay kala qaybanaysaa ururka ayuu yidhi gitaajo waxaa muddoba jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeyey guddoomiyaha t b l f dibrisyon jibril mika'il iyo guddoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah madaxweynaha maamulka tigreega wararka qaar ayaa sheegaya in khilaafka uu ku soo biiray taliyaha ciidanka ee gobolkaas si kastaba ha ahaatee gobolka tigreega waxaa ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda etoobiya hurinayso abaaro iyo xasilooni darro cunto waxaana dhici karta in dagaal sokeeyo oo tigreega dhexdiisa ah qarxi karo maadaama khilaafkoodu uu aada u sii xoogaystay jazaaka allaahu khayran walaalka marwan bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ay ku dhawaaqday wilaayadahaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed iyadoo dhowaan wilaayada bakool ay ku dhawaaqday xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa xamladaasi waxaay ka dhaqan gashay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi warbixintan waxaan ku eegi doonaa kulan dhexmaray maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow iyo ganacsatada magaalada kaasoo socday muddo hal maalin ah islamarkaana ganacsatada laga wacyigeliyey arrimo dhowr ah intii uu socday kulanka waxaa ganacsatada la siiyey mawaadiic dhowr ah oo waxbadan ay ka faa'iideen kaasoo ay
aayad kale ilaahay meelaya subxaana wa tacaala wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun korkiin way bahaaday hano ilaaliyo waa malaa-iga wanaagsan oo qorow iid wal qorowkan kastow oo kasaa-ino wala isin suubi haytaan sika kasam culimmada qaar meereen wala isin suubiya samayka gordaana walaha kuure wal hoon hooba ein haddii walfayl ein walaha ka carafe intiiba caraftaas jart khayrag oraaya intiba urkaas jaroona sharag oraaya ada si ka fahmaanba marka dadkaasanili jar horta inii la ogaado ilaahay mayle subxaana wa tacaala sanaktubu maa qaaluu mayba qoro doogni wala yooliyin qoro doogni marka wal qorahayba waay wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim gabagabada kulanka qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa si weyn u soo dhoweeyey awaamirta la siiyey iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan baa kala kumutaa in isku digow oo waxyaabaha muskaraadka ah si karaamo door iyo waxyaabahii baktigaas ee dhow aahaarta oo sayi-ada oo islaamka dhatiisa oo macnaha yoo ka leeyin waxay kala kumutaa atowbatu saadiqa oo islaamka dhatiis ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta yeelahan ku toobasheeno ilaahay lahangnagda macnaha yaa kuma tahay muxaramaatu waxyaabaha oo shubahaadka iyo haaramta iyo waxyaabahaas laku dheerada kale may kale kuma tahay alkhuluwatu waalikhtilaadu waalaqaani yaa kuma tahay walaayada islaamiga ee bokool i ganacsatada kulankaas dhexmari ilaahay khayrsa ulmudiigeeg meelantininka koyti tuma ishan qodob mowduuca ninku hadali hal maalin wadaa ulmu kanla bedelaay kan lehnin galaay waxyaalo fara badan iyadinku faa'idni michael antoninka sheegaya tumi saddex qodob oo mamnuuc ah islaamka dhatiis mudina niinqobdi saddex bulood boqolkii boqol ka mahadsantay walaayada islaamiga unuun iidahaan dhoyaan boqolkiin boqol ka faraxsanna ummadimay baan sheegan eh oo siiba ganacsatadii inay owlaan ilaahiyo ku obsadaan umaradiyoona adiyaan waxyaalaha laku reebay oo mayla raayuso oo hay ku ruugoy laariniyo ku ruugan ilan waxyaalahaas dhammaantii obol manfacaad lem ee walhun we dhammaantii obol hun we niyo mayla raayigiika munkarkii ini giibkugaadadaan ma eh mayba waha ini macruufkii giibkugaadadaano ilaahay diintiis giibkugaadadaano wali ogiika ayla weelnaylar waxyaalahaas dhammaantiyo ilan qolaamay kuma tahay waliyadan hun sida maqaadiraadka kuma tahay may kuma tahay waxyaalaha geeka jirka bedelaw oo geeka beledkagna waana idanka faafi walaana idanku xumana kuma dageek balaamay balla araga geeka may aragaas ahan yaraatoy wiinatoy ini jirkii la bedeli shaydaan dacwadiitiisana la gaadadi oo shaydaan lahay wala aamurannahum fala yugayiruna khalqallah faray ma faray dadkii waana ilaahay may lahaayeen inshagada shayddaankaas jirka bedelaayaan marka may lana ganacsatadii ay ilaahay ha ku obsadeen maalmaha soo socda insha allah waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamo kale oo lala yeeshay qeybaha kale ee bulshada jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inuu suurtageliyo waan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiintu oad kumahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadakum mubaarak